إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo kala duwan oo ay shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ah ku leeyihiin qaybo ka mid ah shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir askarta dowladda federaalka ayaa mar kale muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah oo ku xamaalin jiray mootobajaaj kooxa soomaaliya ah oo ku xiran kiniisadaha reer galbeedka ayaa ingiriiska ku qabtay barnaamij la yidhaahdo xijaabka dhegista haweenka maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin iyo wilaayada bokool ayaa si wadajir ah dowro ugu qabtay ilaa boqol arday oo ka yimid qaar ka mid a magaalooyinka ay shisheeyaha haystaan qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka hadlay allah u naxariistay geeridii sheekh nuur macalin cabdiraxmaan dowladda kenya ayaa walaac ka muujisay tirada dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka ay gumaysato ee ay ula baxday waqooyi bari shil ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka masar
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
warkiiyo faahfaahsan ciidamada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo kala duwan oo ay shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ah kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose iyo banaadir banaadir qaybaha ay kaga sugan yihiin askarta dowladda federaalka ee la weeraray waxaa ka mid ah fariisin ay ku leeyihiin xaafadda roobda iyo deegaanka ka xadaya duleedka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale habeenkii xalay weerar qarax loo adeegsaday lala beegsaday fariisinka askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin saybiyaano ee degmada hodan sidoo kale deegaanka ceelasha biyaha isna waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo lala beegsaday ciidamadan dhanka kale shisheeyaha haysta gobolka shabeellaha hoose ayay askarta mujaahidiintu weerareen saldhigyada ciidamada shisheeye lagu weeraray waxaa ka mid ah mid ku yaala degmada qoryooley iyo sidoo kale mid ku yaala buundada yar ee degmada afgooye oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ayaa mar kale magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah oo ku xamaalan jiray mootobajaaj haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya magaalada muqdisho waxaa kusii xoogeysanaya dhibaatada ay ciidamada dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku nool caasimadda ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho waxay ku dileen wiil dhallinyaro ahaa oo kamid a wadayaasha mootobajaajta askarta dowladda federaalka ayaa si bareera u dilay wiilkan dhallinyarada ah waana kuwan qaar ka mid a dadkii goobjoogga ahaa oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen asagoo la leeyahay nin meedaa meeshaan ka dhacay xabadaha nin meeshaan lagu riday xabadihiyaa nin ku fakadaa la yidhi meedkii asagoo la qaadaya imid afar labaatan saacan meeshaan anaa ka shaqeeyo meesha hadda ujeediinna waa iskoo dhagax tuur aniga meeshaan kaag dhowaayey meelahan dhowaan joogay xabadaha maqlee xabadaha markaan maqlay aan ku soo cararay goobtoo jaamiceed iyo waxaan ku kulmay askaroo meesha sii gudbayso iyo waddada furteen xabado ku sii rideen kadib markii waxaan la arkay wiil meedoo moota saaran sidoo kale qaar ka mid a mootobajaajleyda ayaa aad u xambaariyey dilkan iyagoona soo jeediyey in la iska difaaco askarta dowladda federaalka ee dhibaatada ku haysa bulshada habeenkii waddooyinka waa lala xidhaa saasay taana tacsiyaa wadnaa laakiin haddaana mootaaley war aan tashanno xal aan samayno war ciidan aan samaysanno ninka markuu nin dilo luuqas ma ka baxo mootaaley waanaan inta luuq xaafida mootaaley anaka way noo kooban tahay qoray biskoola qaadin ninka meesha aan hudinno maxaa yeele hooya maanta oonayso hooyo kan maanta hane cimigeeda qarsanaysa wax liska yeelaa male war mootaaley maanta xal keliya noo fur waxay tahay ciidan aan samaysanno xal ma weyne xal waa keeni karna war xal na keenno bilow aanshoor waa naga qaadaa haddii wax yar anaga qaadiriidna waa na diilaa si walba waa haddii wax yar hadala kulil haddaa waa naga dilaa waxaan samayna male meeshii saan waaye ilaa saan waaye waxaan qabanna male qaar ka mid a ehlada wiilka ay dileen askarta dowladda federaalka ayaa dhankooda ka hadlay dhibaatada uga timid askarta dowladda federaalka wiilkaas carruuruu ka tegey waa hoogsato cidu ma maqno ceeluma qadno allahu akbar aan leenahay ilaahay ha noo soo dhici xaqeena ilaahay ha noo soo dhiciyo carruurtaas marar iska masaakiinta ah inuu helo cadaalad ma doonayno inaa ilaa iyo xad inuu noogu jiro frinjeer oo ilaa iyo cadaalad uu ka helo inaana maaragtay ana maaragtay inaan aasin ayaan ku aan ku qaadanay aan go'aan ku qaadanay haddaan nahnay walaalihii la dhashay ehelkii qaraabadii asxaabtii een ilaa uu cadaalad ka helo walaalkii xukun sheekh axmed wuxuu ahaa walaal aan muddo ceesho milax ahayn dhiible dhiible anay ii taabanaysaa marna la duugaayo maalin walba u- qofaa la dilaa maalin walba meedaa dhacaayo ilaa hadda wax ka daba tegayna midna ma ma hayno katutuur ma ka bixi karno qof ninaa naga dhintay hadda waxaan gelinaynaa fariid mana duugi doono ilaa cadaalad aan ka helno ciidamada dowladda federaalka ah ayaa marar badan sidaan oo kale u toogtay wadayaal mootobajaaj iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay ay magaalada muqdisho ku soo badanayeen dilalka ka dhanka ah dadka rayidka ah koox soomaali ah oo ku xiran kiniisadaha reer galbeedka ayaa ingiriiska ku qabtay barnaamij la yidhaahdo xijaabka dhigista haweenka mahad ayaa ka waramaya waxaa waayahan isa soo taraya dadka ka baxay diinta islaamka ee ku dhiiranaya aflagaadada diinta islaamka kuwaas oo ku xihan kiniisadaha wadamada reer galbeedka haweeney baadariyad ah ayaa magaalada london ee dalka ingiriiska kulan ugu samaysay nin oday ah oo lagu magacaabo nuuradiin faarax ninkaasoo horay qoraallo ugu aflagaadeeyey xijaabka waxaa ag fadhiyey dad mashruuca la dagaalanka xijaabka aada uga shaqeeya oo ka yimid hargeysa islamarkaana uu ka mid yahay guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa waxaana kulankan lagu dhiirigelinayay in la xoojiyo la dagaalanka xijaabka ninkan xijaabka ku xadgudbay oo ay ag fadhiso haweenay u dhalatay dalka ingiriiska ayaa aada u bogaadiyey mashruuc ay u bixiyeen huka dhigista dumarka soomaaliyeed wuxuuna ku faanay in hooyadii aanay weligeed xijaaban sida uu hadalka u dhigay minneapolis baan tegey meel baan ka hadlayay uga tabarka ayaa waxa ku yaala gabar xiran aragti teendhad waa lay weydiiyey aniga aniga waxaan idhi hooyaday hooyaday weligeed shukama xiran dadaanu qaraabannahay baa jira walaasha hooyaday walaasheed baa waxay dhashay gabdho iyo wiilan gabdhahaasaanu ku nakiinay shukada xiran ninkan ayaan wax aqoon ah u lahayn diinta islaamka wuxuuna sheegay in hooyadii ay islaam ahayd ayna dukan jirtay lix salaadood tan oo muujinaysa inuusan xataa aqoon salaadaha shanta ee faradka ah marka hadda zaki hadduu yidhi soomaaliya pre-islamic bay ku jirtay hooyaday ma pre-islamic bay ahayd hooyaday islaamkay maalin waliba lix ma lix lix bay tukan jirtay salaada islaamnimadii is it defined by the clothes that we wear or is it inama alacmaalu binniyaa inama alacmaalu binniyaa sumaali marka yaanan isku darin waxyaalo badan oo waxa jiraan isku dardarnay
wuxuu horumar iyo nimco ku tilmaamay gabdhaha aan xijaabanayn oo la daawado waxaa kale oo uu si toos ah ugu dhiiraday diinta islaamka wuxuuna sheegay in hadda aanu dalka ka jirin islaamkii uu yiqiinay sida uu hadalka u dhigay ma aqaan ruuxan hadaayati u sheegay waxaan lahaa wahaabi ruuxa marka la yidhaahdo cay bay ahaan jirta hebel hebel waa wahaabi haddii la yidhaahdo hadda waxay noqotay ammaan diintanadii runta ahayd oo saxa ahayd oo guntiinada lahayd ee masaafada lahayd.
Thank you very much. Um, for those of you who s- don't speak Somali, you may have gathered that it's a very fascinating discussion.
xijaabka ayaa ah mid waajib ah oo ay diinta islaamku amartay inay haweenku qaataan alle ha u naxariistaa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi marka alla wuxuu leehay subxaanahu watacaala yaa ayuha nabiyu nabigiiyo qulla liaswaajika haweenkaaga ku dheh wa banaatika gabdhahaaga ku dheh iyo wa nisaa'i lmu'miniina mu'miniinta dumarkooda fiirihaad haweenkaaga gabdhahaaga adaa xilgaara ka saaray haweenka macnaha ahlu iimaankana sidaasoo kale waxaad ku tidhaahdaa faarixiya oo laadlaadiya waylaadlaadihaan markaas calayhina korkooda min jalaabiibihina jalaabiibtooda xaggooda uga laadlaadinayaano markaas way fulinayaan arrin daalika kaasoo inay ku dushooda ku laadlaadiyaan jalaabiibtaasoo wejigooda iyo jirkooda ay qariyaan yaa adnaa dhaawi badan an yucrafa in la garto saa inay isu asturaan oo falaa yu-dayna marka aan la dhibin haweenka calmaaniyiin iyo mulxidiinku wax bartay dalalka reer galbeedka ayaa waayahan ku dhiiranaya aflagaadaynta diinta islaamka qaarkood ayaa xilal sarsare ka haya dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ka jira qaybo ka mid ah waddanka
maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo walaayada bakool ayaa si wadajir ah dowro ugu qabtay ilaa boqol arday oo ka yimid magaalooyinka ay shisheeyaha haystaan maxamed dayrac lasoo wayaa faahfaahinaya dhalinyaradan oo ah ardaydii iskuullada laga fasaxay ee munaasabadda ciidul adxa u soo ciidaystay wilaayada bakool ayaa ka yimid magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo beled weyn oo ka kala tirsan gobollada banaadir baay iyo hiiraan waxay qaateen dowro sharci ah oo socotay saddex cisho oo loogu magacdaray sheekh nuur macin cabdiraxmaan caalimkii dhowaan ku geeriyooday magaalada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo la hadlay ardayda ayaa u sharaxay sharciga waxa uu u yaqaano dhulka shareecada lagu maamulo iyo goobaha ardaydu ay ka yimaadeen antum shareecada ilahi likamaamulow may la are daare islaama la are shareeco ilahi mayli likamaamulow daare islaam ya la are shareecada ilaahay akhlaaqda wanaagsan daruuriyaati lkhamsa maylilka dhoorooyu maylita oo sharci ilahi lika dhagaw meel istaseetan warbarasho insaani latimay wahaa daare kufrigu shacabka degin hab muslimiin hab haadena laakiin diin ilahi maylanka maamulo inuu daar ta'di roogda ogaaw nang meel haluul a urunley afarta jeh ilaa dhulka dhan sida maaragtay afarta jeh urunley ata ka haluuldow moodow roora ka moodee saweele dad lotismeeli didiya hubsade urunti duraasa ka nyuurde tartiiba tartiiban ka moode meel isan roogda meel saas e gaala ka taliyaas waa ogaada horta shiikha oo hadalkiisa sii wata ayaa ardayda u tilmaamay inay isbarbardhig ku sameeyaan meelaha ay joogaan iyo wilaayaadka ay u soo ciidaysteen deegaanku waa koytan haddana deegaankaa kanagadaasan dhallinyarada haga roogdi ahaan inta roogan anis fiiriya iska mid ah ilaahay jimaayay ma jimaayin walbarashooda haga ka jirta iyo walbarashooda inta ka jirta anis fiiriya iidunga koytan iidum inta ka jirta iidi meele ka jirta anas fiiriya mujtamac inta ka noolay in nabada iyo wanaagi haystan iyo meele nabad xumada jirta anas fiiriya muqaarana ya anas barbardhika xaalada annaga toy nan dhoohna dogan ee iska dare herawlay annaga toy oo dhunjug dhunjug wal kalan kasaan waaligii siin siin la fadhi waa kuma istaaf iyo askaraal jirta maya siin dhah roog siin la baashaloy macallimiinti culimadii akhyaarti nan xoog i dulmo maaragtay la dulmiyaa uma leh balo fiirsa ciidanka xisbadaas in dhahroog beledka beledkiingu dadka dadkiingu bulsho bulshadiingu yah dadkaas runto sheega sheekh cusmaan abuu cabdiraxmaan waaliga bakool oo ka hadlay munaasabadda ayaa ardayda u faahfaahiyey waddooyinka gaalada ay u adeegsadaan marin habaabinta iyo gaalaysiinta dhallinyarada min ahami wasaa'il tansiir may ku mid aha nambar koow atacliim walbarashada oo hadda geeka magaambiya un roogna gaalada mayba aan suubsatay hay-adi in suubsada sooma hay-adii unaaska lahara lan suubsadi manaahijtan dejiyaaso qodobka labaad iyo ka talagaleen may waa atadbiib takhtar ama daaweyn dadka muslimiinta marka may wahaa jirin ya la daaweeya fursad yaa ku faa'iidaysadaanba aan aragaaya macnaha qodob kale mayba nagaday aliclaam wasaa'il aliclaam wasaa'il aliclaam internetkii iyo tiktok-kii iyo bilaayid hadda jeer ka horgabtaa ogsantiin maraal markii inbaataan kooy kortaan wala dhibaato amala insha allahu tabaaraka wa tacaala si kastaba ha ahaatee sanad kasta labada ciidood ee muslimiinta ay leeyihiin waxaa wilaayaadka islaamiga ah soo gaara dad aad u badan oo ka yimaada dhulka ay ka taliyaan shisheeyaha iyo lajiriyaashooda kuwaasi oo waxyaaba ay u riyaaqaan ku arka dhulka lagu haysto amniga dadka ku noolna lagu maamulo shareecada islaamka qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan wilaayada jubbooyinka ayaa ka hadlay allahu naxariistay geeridii sheekh nuur macalin cabdiraxmaan maxamed muude iyo abuu muslim ayaa soo jeedinaya faahfaahinta warkaas haweenka wax ka bartaa maraakiista diiniga ah ee ku yaala degmada saakow ayaa dareenkooda ka muujiyey geeridii sheekh nuur macalin cabdiraxmaan iyaga oo u tacsiyeeyey ehelada sheeqa haddaba waa kuwan qaar ka mid ah hooyooyinkaasi oo aan ku booqanay xarumaha waxbarashada
sheekhana ilaahay waxaan ugu weydiinaynaa nin adduunyo nacay oo saahidoo adduunyo ka tegay adnusoo joogaba adduunyo ka saahiday iyuu ahaa da lagu yaqaanay maxaa dhahaalhayska sheekha waxaa ka mid ahayd markuu ka hadlaayay culummadii gaalada aadayoo kale iyo ama gaalada u fadwootay oo cilmigoodii ilaahay baray halkaas la aaday halayska sheekha waxaa ka mid ahay biyocabaalay doonteen marka biyocabaal adduunyada dhan wuxuu u yaqaanay biyocabaal sheekha waxyaabaha murjinayey uu ka fakarayey oo warkiisu ku badnaay waxaa ka mid ahay waaqica taagan sida muslimiinta yihiin diintooday uga tageen adduunyo ay ugu mashquulsan yihiin iyo cadowgoodu meesha uu marayo ما فضا انت انت اسير كتير او ولا شيخ شيخ مع عبد الرحمن تاسيس كتير ولا ما تاسين دري اهل دي سكوتابي ما بنك تاسي اني ده سبحانه وتعالى ايمان ايو كارزق الصبر بدن ما يمكن انت كنت تاسي مسلمين تي انت كنت تاسي او كتابي شيخ شيخ مع عبد الرحمن waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii xanuunka badneed ee ku timid sheikheennii tacsidiisii markii aan maqalnay hurdo iyo harsimo aan ka qoosannay hilibka go'ay ehelada keliya kama goyna wuxuu ka go'ay dhammaan muslimiinta gaar ahaan muslimiinta soomaaliyeed iyo xirtii uu casharada siinayey eheladan ka mid nahay iyo islaamkii oo ka geeriyooday sheekhaas ilaahay waxaan u weydiinaynaa jannada fardowse ah inuu hoygiisa ka dhigo tan iyo markii uu geeriyooday sheekh nuur macalin cabdiraxmaan waxaa isi soo taraya dadka ka tacsiyeynaya sheekha ayaa ahaa caalim si weyn loo garanayay dowladda kenya ayaa walaac ka muujisay tirada dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka ay gumaysato ee ay ula baxday waqooyi bari maxamed amiin ayaa faahfaahinaya dowladda kenya ayaa waxaa walaac xoogan ka haysta korarka dadka soomaaliyeed ee ay muddada tobanaanka sano ah gumaysanaysay kuna nool dhulka baaxadda leh ee ay ula baxday waqooyi bari dadka qaarna u yaqaanaan n f d xukuumadda uhuru ayaa shaaca ka qaaday in tirada dadka soomaaliyeed ay aada u kordhayso islamarkaana marka la gaaro sanadka labada kun iyo sagaaliyo labaatanka ay gaari doonto in ka badan saddex milyan oo qof goortaas oo loo madalsan yahay in tirakoob guud laga sameeyo dhulka dowladda kenya ay maamusho oo dhan waxa ay sheegtay in tirada dadka soomaalida ay aada u korortay tusaalooyinka ay dowladda kenya soo qaadatayna waxaa ka mid ahaa in sanadkii labada kun iyo sagaalkii ay tirada dadka soomaalidu ahayd laba milyan saddex boqol sideetan iyo shan kun shan boqol toddobaatan iyo labo qof iyagoona sheegay in sanadkii labada kun iyo sagaalkii ilaa iyo tobankii ay korortay tirada dadka soomaalida saddex boqol sagaashan iyo afar kun sagaal boqol iyo soddon qof waxa ay hadda sheegtay in tirada soomaalida ku nool dhulka n f d ay tahay laba milyan toddoba boqol sideetan iyo shan kun shan boqol iyo labo qof sida ku cad tirakoobka dadka aqoonta durugsan u leh tirakoobyada ayaa aaminsan in kenya ay aada u yareysay tirada dadka soomaalida ah ee ku nool dhulka n f d oo la rumaysan yahay inay ka badan yihiin afar milyan oo qof sidaasoo ay tahayna waxay haatan ka walaacsan tahay taranka dadka oo soo badanaya si walba oo loola dagaalamay sanadkii lasoo dhaafay waxay dowladda kenya qabatay siminaaro badan oo ay wacyigelin ku sheegtay kuwaas oo haweenka loogu sheegayo inay iska yareeyaan dhalmada badan islamarkaana ay isticmaalaan cinjirka garabka ama kaniini kuwaas oo ay dadka lacag la-aan ku siinayeen waxayna haweenka u sheegeen in dhalmada badan ay leedahay caafimaad darro iyadoona nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ammaanay haweenka dhasha badan dowladda kenya ayaa warbixinteeda ku sheegtay in waxa u sababta ah kororka dadka soomaalida ay tahay dhalmada haweenka oo xaddhaaf ah waxayna tirakoobkan ka heleen isbitaalada ay gacanta ku hayaan waxaana sidoo kale warbixinta lagu sheegay in magaalada mandheera xagga dhalmada ay ka horeyso afartan iyo toddoba degmo oo ay dadka kenyaatigu degan yihiin halka gaarisa iyo wajeerna ay muuqato kaalinta ay ku leeyihiin dhalmada isku soo wada duwo waxay dadka qaar warbixintani ku macnaynayaan mid ku baaqaysa in laga hortago korarka dadka soomaalida ah ee ku nool dhulka n f d bil ka horna waxaa magaalada mandheera iyo gaarisa lagu qabtay barnaamijyo dhaqaalo badan lagu bixiyey oo dhallinyarada looga digayo inay guursadaan xitaa waxaa lasoo xiray wiilal iyo gabdho oo isguursaday kuwaas oo lagu eedeeyey inay iskuulkii ka tageen gabadhana looma ogolo in la guursado iyadoo iskuul dhiganaysa warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacad islaamiga alfurqaan shil ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay gudaha dalka masar inta la xaqiijiyey shan labaatan qof ayaa ku dhintay soddon iyo shan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah oo ay dad badan rakaab ah saarnaayeen iyo gaari kale oo xamuul ah shilka ayaa yimid ka gadaal markii gaari xamuul ah oo weyn oo gadaal kaga yimid gaari bas ah oo taagnaa waddada dhinaceeda kaas oo taayirka bedelanayay wuxuuna ku sii jeeday magaalada qaahira ee caasimadda waddankaas toddobiyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii uu dhacay shil gaari oo sababay dhimashada toddoba ruux iyo dhaawaca shan kale kaasoo ka dhacay gudaha magaalada qaahira warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa